sallan qiimayay xaaladayo ka shaqeeyaan xarumaha lanka adega bulshada ee degmada awdheegle iyo weliba mas-uuliyiin ku tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kormeer qiimeyn ee kaseedan ah xarunta m c h-ka degmada awdheegle iyo iskuulka magaalada mas-uuliyiinta ayaa ku mid ayiin ah xildhibaan maxamed yuusuf xasan oo ku tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda sare ee koonfur galbeed iyo taliyaalyana guud ahaan kormeeri m c h-ka degmada awdheegle oo garkaan saaran inius xirima welibana koreyn ku hadalay booqashada m c h-ka iskuduwaha caafimaadka degmada awdheegle welibuuna is sheegay in i xarunta m c h-ka degmada iyo ku jarta qalabyara xarun hooyada iyo dhalaanka ma ka furno ama ma lahan sidoo kale maxaa laleeyahay asiga maanta qof haddii oo nabar soo gaara ama dakhar uu soo gaara meel lagu talayo ma lahan kolley wasaaradda caafimaadka federaalka iyo statetka degmooyin degmadan ka amni ka amni xun ka amni daran iyo deegaana ka amni daran wax waa gaarsiisaan kambeena ka qabataan wax waa samaysaan wax walba ala gaartaan laakiin degmadan maanta degmada ugu dhow iyadoo ah degmada labaad ugu dhow muqdisho markii loo fiiriyo degmadan waa wax la soo gaari kara afgood markii laga tago degmadan wax la soo gaari kartiin xildhibaan maxamed yuusuf xasan weliid oo ku tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo dhinashii ku hadli yana hay-adaha samafalkanka baaqi in la taageero ku jawaabowka baahiyaha qalab ee m c h-ka degmada awdheegle degmadan waxay u baahan tahay in horumarkeeda iyo dhaqaalaheeda laga taliyo ayay u baahan tahay hay-adaha internationalka ah ee ka shaqeeya waxbarashada iyo caafimaadka waxaan u sheegaynaa in degmadu ay tahay degmo amni ah oo aniga xildhibaankii deegaan doorashadiisa ay ahayd maanta aan mataqaanaa aan ahay goobjoog aan ahay oo m c hkii dadkayga aan kula noolaanayo waxaan rajeynaynaa wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo wasaaradda caafimaadka federaalka m c hkan runtii wuxuu u dhibaateysan yahay maanta haddii la rabo mataqaanaa gabar hadday umulayso ama uur ee leedahay waxaa loo qaadayaa baawura lagu qaadayaa afgooye ama waxaa la geynayaa magaalada muqdisho waxaan rabnaa arrintaasi inaanu yareyno oo mataqaanaa hadduu ilaahay karaala noqdo maamooyinka umulisada ah ee degmada jooga guddoomiye hala shaqaaleysiiyo maamada oo umulisooyinka mataqaanaa allahu mustacaan oo maxaan ku dhahaa ii sheeg oo ah mataqaanaa bracticalka aana u baahan m c hkan ha ku umuliyaan dumarka dhammaantooda bajetna ha loo raadiyo annigana waan dadaalayaa hay-adaha markaas waxaan baaq u darayaa hay-adda unisef oo kale oo bartner laaha degmadan outdheegle wixii aa wadanka u qabanaysaan ama degmadan u qabanaysaan m c h keeda wax ilaahay idinla ogyahay oo dadkan beri iyo shacabkiisa wax u taraayo inaad ka dhigtaan ayaanu rajaynaynaa insha allah isbitaalkan saan hadda aragnay m c h-ka ma laha hooyada iyo dhalaanka maternity and children ma laha adaha internationalka u n-ka sida unisef iyo w h o waxaa ugu baaqayaa in degmadan m c h-kan lala soo gaaro waa ogahay mma gaarsiisano probabilitigii ama kayskii uu ku noqon lahaa hosbital ama isbitaal weyn ku noqon lahaa waxaana baaq u dirayaa madaxweynaha dowladda soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud iyo mataqaanaa madaxweynaha dowladda cabdicasiis laftigareen dhammaantooda in mataqaanaa degmadan ay amni tahay mas-uuliyiintan oo sidoo kale kormeer guud ka suubi iskuulka hoose iyo dhexe ee degmada awdheegle yan dhiirigeliyeen suubi ardayda dhekadaas iskuulka